madaxweynayaasha dalalka masar iyo senegal ayaa ka wada hadlay xiisada biyo xireenka ethoobiya xilli weli ay taagan tahay muranka dhinaca muranka ku saabsan dhanka biyo xireenka ee u dhexeeya sudan masar iyo ethoobiya warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaahire kasoo diray wariyaha v o e da xuseen cusmaan zaxnuuni madaxweyne cabdulfataax asiisi iyo dhigiisa dalka senegal oo shir ku yeeshay magaaladan khahira ayaa ka wada xaajooday xiisada biyoxireenka ethoobiya iyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca biyaha webiga naila madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa sheegay inuu faahfaahin ka siiyey madaxweynaha senegal maser makisol heerarka ay soo martay xiisada dhinaca biyaha webiga naila islamarkaasina waxa uu caddeeyey asiisi mowqifka dowladda masar ay ku aadan xiisada biyoxireenka ethoobiya asiisi oo shir jira ay si wada jir ay u qabteen dhigiisa dalka senegal kadib markii wadahadal ay ku yeesheen khasriga al-itixaadiya ee magaaladan khahira ayaa sheegay mowqifka masar inuu yahay in xal qaanuuni ah loo helo xiisada biyaha webiga naila iyo in aan la dhammaystiri karin ilaa heshiis rasmi ah laga gaarayo dhammaystirka qaabka buuxinta ee biyoxireenka ethoobiya biyaha webiga naila waxa uu u dhexeeya shucuubta dhammaan dalalka uu maro webiga naila sidaasi darteeda waa in la ilaaliyaa dhammaan xuquuqda biyaha ee dalalka uu maro webiga naila waana in laga gaaro heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah oo caadil ah oo ilaalinaya xuquuqda dhammaan dalalka uu maro webiga naila ayuu yidhi madaxweynaha dalka masar asayid cabdulfataax asiisi madaxweynaha dalka senegal master maki sol oo dhankiisa ka hadlay ayaa tibaaxay in xalka xiisada biyoxireenka ethoobiya in ay tahay wadaxaajooda iyada oo la qaadayo talooyinka iyo dadaalada midooda afrika si xal waara loogu helo muranka dhinaca biyaha webiga naila ee u dhexeeya dalalka masar ethoobiya iyo suudan dhinaca kale labada madaxweyne waa madaxweyneyaasha dalalka senegal iyo masar ayaa sidoo kale ka wada hadlay qaar ka mid ah caqabadaha horyaala qaaradda afrika gaar ahaan cudurka safmarka ahi ee covid sagaal iyo toban iyo saamaynta uu ku yeelan karo qaaradda afrika iyo weliba dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada iyo xagjirnimada oo ay dalalka qaar la ildiran yihiin madaxweynayaasha masar iyo senegal ayaa isku raacay sida ay lagama maarmaan u tahay in talaalka covid sagaal iyo toban la siiyo dadka dalalka afrika iyo in laga shaqeeyo sidii talaalka loogu samayn lahaa gudaha qaaradda afrika فيما يتصل بمشاورتنا اليوم فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية madaxweyne asiisi ayaa sheegay in madaxweynaha senegal ay isla garteen sida laga maarmaan ay u tahay xoojinta xiriirka labada dal ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha islamarkaasina la kordhiyo isdhaafsiga ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga iyadoo laga faa'iidaysan doono buu yidhi furitaanka golaha ganacsiga ee dowladaha masar iyo senegal sidoo kale asiisi iyo dhigiisa dalka senegal ayaa xaqiijiyey in loo baahan yahay in dadaal dheeri ah lagu bixiyo dhanka la dagaalanka argagixisada iyada oo tababaro la siinayo dhammaan hay-adaha ay khusayso iyo macahdiyada diiniga si loo ilaaliyo qiimka islaamka ee qunyar socodnimada ah arrimahan ayaa imaanaya xili weli ay taagan tahay xiisada biyaha webiga naila ee u dhexaysa dalalka masar suudan iyo ethoobiya waxayna dadka gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo afrika ay sheegayaan booqashada madaxweynaha senegal ku yimid dalkani masar in ay qayb ka tahay sidii xal loogu heli lahaa xiisada biyo xireenka ethoobiya oo soo taagnay tan iyo sannaddii labada kun iyo koo iyo tobanka xuseen saxnuuni v o a qaahira